أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xabad joojinta ay kala saxiixdeen kooxaha muqaawamada filistiin iyo sahyuuniyadda yahuudda ayaa si rasmi ah u dhaqangashay iyadoona lagu wado in dhinacyada ay maxaabiis isdhaafsadaan saacadaha soo socda howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada uu cadowga duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka soomaaliya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa ku baaqay in maraykanka xafiis diblomaasiyadeed uu ka furto magaalada hargeysa ah ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada gedo ayaa booqasho ku tagay deegaanka dhammaseh ee wilaayadaas munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay markaska umusalama ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose tartan cilmiyeed socday muddo isbuuc ah ayaa lagu soo gebagabeeyey xarunta machadka qurdubah degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xabad joojinta ay kala saxiixdeen kooxaha muqaawamada filistiin iyo sahyuuniyadda yahuudda ayaa si rasmi ah u dhaqangashay iyadoona lagu wado in dhinacyada ay maxaabiis isdhaafsadaan saacadaha soo socda suheyb cabdulaahi oo si dhow ula socday ayaan wax ka weydiinay aadaad u mahadsan tahay walaalka n maanta oo xadda ah saaka laba saac waxaa lagu ballansanaa inay hirgasho in xabajoojin rasmi ah oo ka dhacda qidaaca khaza taas oo ku jirtay qodobadii n heshiisyadii lagu gaaray magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar n habeenkii khamiista n dabcan subaxnimadii hore ee saaka n wakhtiga markii la gaaray ee xabajoojinta in la fuliyo ay ahayd ciidanka gumaystaha yuhuudda bayaan ayuu soo saaray oo waxa uu ku sheegay in heshiiska uusan dhaqan gelinin wuxuuna kooxaha muqaawamada filistiin uu ku eedeeyey in aysan soo gaarsiinin magacyada saddex maxbuus oo la doonayey in maanta la iswidaarsado xabajoojintana dabcan lagu bilaabo saacado kooban kadib kooxaha muqaawamada filistiin waxay si rasmi ah iyagana ay u shaaciyeen magacyada saddexda maxbuus ee la sii daynayo maanta duhurkii ayaana war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda waxay si rasmi ah ay ugu sheegeen in ciidankooda ay xabadda ay joojiyeen heshiiskana uu hirgelayo kooxaha muqaawamada filistiin iyagana daqiiqado ka hor waxa ay dalbadeen in diyaaradaha maamulka gumaystaha yuhuudda kuwa dagaalka iyo kuwa daroniska isugu jira ee sahanka loo isticmaalo gebi ahaanba ay faarujiyaan hawada magaalada khaza taasina waxay qayb ka ahayd bunuudda heshiiskii la gaaray dabayaaqadii toddobaadkii lasoo dhaafay in ka badan shan boqol oo gaari oo wada gargaar ayaa taagan macbarka rafax halkaas oo la filayo in daqiiqada kadib ay ka soo gudbaan oo magaalada khaza ay gudaha u soo galaan sidoo kale kumanaan ka mid ah shacabka magaalada khaza ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen muuqaalo ay warbaahinta si toosa u soo tebinaysana waxay muujinayeen iyaga oo lugtooda isticmaalaya dibna ugu laabanaya deegaanadooda sidoo kale wariyaashu waxay soo warinayeen in ciidanka gumaystaha yuhuudda ay dhaqdhaqaaq ka bilaabeen magaalada sidoo kalena ay banneeyeen goobihii lagu heshiiyey inay ka baxaan si dadka falastiiniyiinta ah ay dib ay ugu laabtaan deegaanadooda dabcan kooxaha muqaawamada filistiin duhurkii maanta iyagoo wata gaadiidka dagaalka ayay dhoolatus ku sameeyeen waqooyiga magaalada khaza sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey warbaahintana waxa ay muujinayeen muqaawamada oo wata gaadiidkooda islamarkaana garwaxsan hubkooda aad baad u mahadsantahay suheyb howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka dalka abuuxasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sii xoojiyeen howlgallada ay ku dhiig bixinayaan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xilli cadowga uu qaati ka taagan yahay weeraradii shareeca la dirirka ahaa ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga maleeshiyaadka murtadiinta ayaa harsanla oo hoyanla kadib markii ciidamada tawxiidku ay ku laba jibaareen weerarada kala duwan ee ay ku qaadayaan fariisimaha maleeshiyaadka riddada iyo qaraxyada iyo kamaa'inada ay ku dhiigbixinayaan shabeellada hoose ciidamada jabhadda ee ka howlgala wilaayadaas ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee wilaayada shabeellaha hoose dagaalka ayaa socday muddo kooban waxaana dhawaqa rasaasta liisku adeegsanaya laga maqlayay meelo ka baxsan halka lagu dagaalamay waana qayb ka mid a howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayada shabeellaha hoose bakool geesiyada tawxiidka ee ka howlgala wilaayada bakool waxay xalay dagaalkaa la mid a ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceelbarde saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in dagaalkaasi uu ahaa mid lagu guulaystay khasaare kala duwanna lagu gaarsiiyey ceelbarde waxay ka mid tahay goobaha cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxayna mar weliba la kulmaan weeraro kaga imaada dhanka mujaahidiinta gado dhanka gadana xalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada oo ku taalla degmada baardhere bartilmaameedka mujaahidiinta waxa uu ahaa xerada baraxow oo ka mid ah xerooyinka ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta dadkana ay ku dhibaateeyaan xerada baraxow waxaa dhowr jeer ka dhacay weeraro lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhelifka u ah xabashada itoobiya ee xoogga ku haysata degmada baardheere ee gobolka gado howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellaha hoose bakool iyo gado waa qayb ka mid ah howlgallada ay ciidamada mujaahidiintu ku dhiigbixinayaan cadowga ku soo duuday shareecada islaamka ee ka dhacaya koonfurta iyo bartamaha dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abuuxasaan mas-uuliyiin amerikan ah ayaa ku baaqay in maraykanka xafiis diblomaasiyadeed ka furto magaalada hargeysa ee xarunta ah gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo eegaya sida ay tabinayso qeybo ka mida warbaahinta caalamka guddi-hoosaadka aqalka wakiilada maraykanka u qaabilsan ka hortaga xisbiga shuuciga ah ee shiinaha ayaa ku baaqay in wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku ay xafiis ka furato deegaanada uu ka aramiyo maamulka shaadala dirirka ah ee la baxay somalilan si looga hortago ayay yidhaahdeen saameynta uu shiinuhu ku leeyahay gobolka tallaabada noocan oo kale ah waxay muhiim u tahay horumarinta danaha istaraatiijiyadeed ee maraykanka ee geeska afrika iyo ka hortagga saameynta sii kordhaysa ee shiinaha ayaa lagu yidhi warqad uu golaha la wadaagay guddoomiyaha guddiga taasoo shan iyo tobankii bishan loo akhriyey xogayaha arrimaha dibadda antony blinken guddidan oo saameyn ku leh aqalka koongareeska ayaa sheegtay in haddii maraykanka uu somalilan si dhaqso leh ula shaqayn waayo ay suurtagal tahay inuu shiinuhu danaha somalilan fuliyo taasina ay keeni karto inuu isagu awood ku yeesho gobolka cameron hudson oo ah falanqeeyo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ayaa sheegay in guddida arrimaha dibaddu ay inta badan waraaqo u diraan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka balse warqadani ay tahay mid leh muhiimad gaar ah maadaama ayuu yidhi ay dhaqaajisay danaha mustaqbalka maamulka somalilan kiiska somalilan ee maraykanka waa mid aad u xoogan ayuu yidhi mid ka mida naqshadeeyaasha muhiimka ah ee afrika ee xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka baaqan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan xubno sare oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo uu ka mid yahay scott berry oo xubin ka ah koongareeska ay soo bandhigeen xeer soo jeedinaya in maraykanku uu si rasmi ah u aqoonsado maamulka riddada ah ee la baxay somalilan qorshahan ayaa u muuqda mid dhaqdhaqaajintiisu ay aada isu soo tarayso waayadan dambe khaasatan dalalka reer galbeedka waxaana safka hore kaga jira maraykanka oo rabaa in saldhig militari oo danihiisa uu ka foshado islamarkaana kaga duulo dadka muslimiinta ah uu ka samaysto magaalada istaraatiijiga ah ee berbera sidoo kale warbaahinta ugu afka dheer yahuudda ayaa dhowaanahan qoraysay warbixin ay diiradda ku saartay muhiimadda uu maamulka gumaystaha sahyuuniyadda uu u leeyahay dhulka istaraatiijiga ah ee somalilan ee dhaca geeska qaaradda afrika deegaanada uu ka aramiyo maamulka riddada somalilan ayay tilmaameen inay tahay buqcad uu maamulka yahuuddu ka sugi karo ammaanka talaabiib iyo goobaha kale uu xoogga ku haysto ee ka mid ah dhulka falastiin taasoo ay sheegeen inay ku suuroobi karto oo keliya dal madax bannaan oo loo aqoonsado maamulkan ka dhisan gobolada waqooyi ee la baxay somalilan mahadsanid caliyare wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askar towbadkeen ah oo ka soo baxay safka cadowga allah yuusuf awees ibraahim iyo aadan cali cabdinuur waa labo askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaas oo dhowaan lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bokool mid ka mid ah askartan ayaa ka tirsanaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero daraawiishta ridada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada wuxuuna kasoo howlgalay magaalada baydhabo halkaa midka kalena uu bilooyin ka hor ku biiray maleeshiyaadka ridada isagoona hadda kasoo goostay xarun dhibow ay kaga jireen iyagoo taa'ibin ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunleh waxaana markii towbada loo qabtay waraysi gaar ah siiyeen warbaahinta islaamiga ah ee andalus iyagoona ugu dambeyn maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka murtadiinta baaq towbadkeenah u diray maxaa imebal erey yuusuf awaas ibraahim lambalood ku horya kabeeri nimantangoo murtadiintan meba kukubiiray meel aata andhoo lehelow dherow kukubiiray meelaan ku tabi lehelow mayka gobodaay mootolahay isku shagaysaay mararka gaarna meel erahay hool jarahay irin iyo walkastabal jarahay hoolan dhagadahay meel erahay mootoleynhay laakiin mootadan badanahay marka dadkaasa kabeeri galadaan meeri ka seeday ra'yigidaa ku galda midadka dhamba hanuunka ilaahay la isku leeyahay nundor an ka seeday an lay go'aan sidii lahayti sidee manaha nimantaaska nagaday taliska layba kudhii taliska meel erahays magaaga iyo maga sidahaad ilaho ka gori sidee haradi ka kooy markan walbilo sid bilood saydhan durna roogay lamada bilood lay dhubowkana ka jari inta dadka barey qaabka dagaalkan galafad iyo tareerin waleero oo dagaalka laka galow i ini oo walaal dheerow dibishilin dheerow la ilaaliyo walkaas walba afnan isku sheego wali meel dheerahayso gacan ii lug waleerow dhiska tusow tababarkaasay meel dheerahay meedhaha gaadi oo lambalood ee weliba inga dhammaysnayn waalid iyo walaal markii aan ku gohay dadkii dham oo gohen yaa andhay dib ahaan fikiray koo isku kunagay kudhay iridliinku madooba dhata isku kunagay galbeesheen sidee ku kunagadi alxamdulilah ilaahay fududaay haatan may dherahays eed iyada lahayn dhawaay buuruniro mayba fariintan udirifada iniyo yoon satay oo kale waxas kunagadaano ismeeri waalidio iyo walaaladii oy maalhoolajo jiraan aan isku bahan saasaan ka baaga fadeen magacay ciidan aliyu ibdinuure leere deegankain maybaad waranshali leere baydhow walbarashiin rooy baydhow seen walangabaradaay mana ayada dhuboyli gorayle leere sadeaad shidhaan ilaahay gaadayaa ka gali busada dhuboo ka gali hirad on maanan nitaa baraayan mahayte eelboorka oo guda ahayteed adoo afar biloo dhuboo ka jarni macalimiinta dhubooka dadtaa baraas قيب الأجانب قيب نما إلى رئيس إن سوماليا أجانب تنا إن إثيوبيا تبارك من نيجيري كديب ما تويدا لنشين ما تويدا يا هم نيسيد ما تويدا كشاك يعني daraawish ta koonfur galbeed tirsanay gaar ahaan yaa maatooyada ururtooda ilaa maatooyada ka tirsanay magaalada burundi koy safeelila inga dhoay en dadkii oo en saaxibeed en adma erfad heen ni gaalada garab iyo ugu baxaano meel dheerahays deegankii oo maana ayo ku dhaladeen oo en muslimiinta deganta kooyaano bariyaan dare waxaa marba markii ka dambeysa sii kordhaya askarta taa'ibiintah ee soo garabanaynaya maleeshiyaadka ridada kuwaas oo markii ay kasoo laabtaan gaalnimada maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka ka hela cafis iyo soo dhowaan wanaagsan wafdi ballaaran oo uu horkaciyey waaliga wilaayada gedo ayaa booqasho ku tagay deegaanka dhammaseh ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey deegaanka dhamase oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaqe ee wilaayada islaamiga gedo ahna deegaan saaran xadbeenaadka kenya ayaa waxaa deegaankaasi socdaal ku tegay wafdi ballaaran oo uu horkacayo sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga hegedo wafdiga waaliga ayaa indheendheyn kadib waxa kulamo dhaxalgal ah uu la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka dhamase oo horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciyaha ka jeediyay sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed walaalaha reer dhamasa ee maanta aan soo booqannay ee waaliga iyo xibnaha la socda ay soo booqdeen waa inaad ogaataan dadka muslimiinta maanta mujaahidiinta ah in jihaadkii ay wadeen uu tabargalay taabagalay gudbay xuduudaha ka gudbay kenya dhexdeeda la maraya meel walba la gaaray diintani waa guulaysatay waxay u baahan tahay in garab iyo gaashaan loo sii noqdo oo mujaahidiinta la garab istaago oo mar walba aad garab u noqotaan adinkuna inaad maarata maxaan ku rahdaa arrintaasi sii laba laabtaan ayaa laydinkaga baahan yahay oo aanin ku boorinaynaa taasaana maarata maxaan ku rahdaa khayrka iyo wanaagga idinkugu jira sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanka dhamos ayaa soo dhoweeyey wafdigan ballaaranna uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ee gedo magacay waa maxmed xuseen faarax ka mid a odayaasha dhamaso waxaa wafti noogu yimid walaayada gobolka sida waaligii wafti u watay waxay noogu imaadeen qaryada dhamaso ilaahay baa ku mahadsan si facan baan u soo dhoweynay waxaan ka wada hadalnay horumarka deegaanka sida maxaanku rahdaye tacliinta waxbarashada horumarinta maxaanku rahdaye caafimaadka iyo maxaanku rahdaa waxyaalihii muhiimka oo bulshada u baahnayd yaan ka wada hadalnay waan isla helnay waan isla qaabilnay si fican baan isula garannay maanta waxaana soo gaaray wafdi ballaaran oo walaayada ka socdo waxay noogu imaadeen booqasho iyo salaan iyo kormeer ay ogaanayaan deegaankan dhamasoo ballaaran waa soo dhoweynay waxaana soo gaaray wafti uu hogaaminhayo waaliga gobolka gedo sheekh luqmaan iyo xibnihiisii dhinac walba ah shirkaasoo dhinacyo badan taabanhayo hadday horumarinta jihaadka tahay haddii ay tahay waxqabadka deegaanka oo dhinac walba ah ceelasha biyaha waddooyinkaoo la saxo caafimaadka rugta caafimaadka wax fara badan baa la isla soo qaaday la islana meel dhigay intaa kadib in hore loo sii socdo oo wax fara badan oo mustaqbalka horumar ah oo dacwada leh oo dhinac walba leh oo amniga leh oo jihaadka leh oo kicin bulsho ah inaan un badan qaadannana waa isla garannay ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan marka koowaad annaga safarkeena wuxuu ka mid yahay safarada dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka degmooyinkooda kala duwan aan ku mara inay kamid tahay kulana warqaadanayna dadka ku nool si aan waxa weeyaan xaaladeenna guud ugu warqabno sidaas awgeed waan idinsoo salaannay waxaannu ka hadalnay dacwada islaamiga ah sidii kor looga qaadi lahaa iyo waxyaalaha wanaagsan ee ummaddan masaalixdeeda ay ku qumayso in la hormariyo si adag baan usoo dhoweyseen adinkoo weliba maanta meesha aad degantihiin ay tahay meel xaduudbeenaadda cadowga saliibiga ah kaabka ku hayo haddana dhiirida iyo geesinimada iyo dadnimada idinku ku jirto waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran tan labaad oona laka doonayo waxaa weeyaan inaan noqono dad munasariin ah oo ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala u gargaaro maanta waxaad haysatiin mujaahidiin jihaadkii horseed idinku ah ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa uu nasraynayo maadaama aad joogtaan xadbeenaadka cadowga waxaa weeyaan wax badan gumaysanayay inaad u fududaysaan walaalaha dariiqa ay marayaan biyahana kadaba qaadaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada ballaaran ee sida dardarta leh uga socdaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjabisay machadka umusalama ayaa ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya markaska umusalama waa mid ka mid a maraakiista waxbarasho ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada islamarkaana ka furan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dhowaan waxa uu markaska soo saaray dufca ka kooban soddon arday oo gabdho ah kuwaasoo bartay funuun kala duwan oo ka mid ah culuumta sharciga munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay ardaydan ayaa dhowaan ka dhacday howlka xafladaha faadumatu zahraa ee degmada jamaame kaasoo lagu maamuusayay takharujka haween muddo u jilib xirnaa barashada culuumta sharciga dumarkan ka soo qalinjibiyey xarunta waxbarasho ee markaska umusalama waxay u gudbayaan macad ka kulansaday tacliinta tayada leh iyo waxbarashada loo bogay ee khadiija bintu khuwaylad maamulaha macadka ayaa warbixin kooban ka soo gudbiyey qalinjibinta ardayda ee markaska umusalama isagoona ku dhawaaqay in ardaydan ay u gudbeen marxaladdii sare ee waxbarashadooda waxayna ka taqarrujayaan muqararkii ahaa ee xarakada xarakta shabaab mujaahidiin ka soo baxay muqarar maraakis muqararka oo ay ka taqarrujayaan sidaan ayuu u baxayey wuxuu ka koobnaa afar fatra maadada ugu horayso oo ku baxday fatrada afaraad waa alqur'aan alkariim yaasiin ilaa alaxqaaf axqaaf laga bilaabo ilaa suuratu yaasiin laga gaadhayo tafsiirka oo kale tabaarak almujaadala fatrada saddexaad wuxuu inooga kaa suurat tabaarak hadda wuxuu inooga egyahay tafsiirka tabaarak almujaadala altawxiid alcaqiida kitaabu tawxiid waxaa lagu qaatay tawxiidka caqiidada oo kale waxaa lagu qaatay kitaabu tawxiid alxadiid alarbacuun fi fadli shahaada ayaa ku baxday fatrada afaraad alfiq addurar albahiya sidaas oo kale fatrada afaraad waxaa inoogu dambeysay almuxaadaraat almunaasaba kadib warbixinta waxaa iyana bandhig ku saabsan aqoonta iyo wax ka mid ah juhdigii la geliyey ee xooggana halkaasi ku soo gudbiyey bandhig gaar ah oo iyaga fursad loo siiyey القرآن وعلومه الحديث وعلومه التوحيد وعلومه الفقه وأصوله السيرة النبوية وأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحفلتنا تخرجنا اليوم فرحتنا كثيرا بسبب تخرجنا لحفلتنا مركز الدعوة من أم السلمة إلى معهد إعداد الداعيات لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي فاطمة حسن عبد القادر وأنت اسمي مليون أحمد هل أنت سؤال في كتاب قلاش نور اليقين أسألني ما شئت في أي سنة أكرمه الله بالإسراء والمعراج في السنة الحادية عشر أكرمه الله بالإسراء والمعراج ما الإسراء؟
فالإسراء هو توجه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما المعراج؟
والمعراج هو صعود صلى الله عليه وسلم إلى عالم العلماء ماذا فرد فيه؟
وفي فرض صلاة الخمسة من علمه الصلاة أوقاتها وفي سبحة الليل الإسراء وعلمه جبريل الصلاة أوقاتها جزاك الله خيرا ولك أيضا odayaashii ka soo qaybgala ayaa iyana waxa ay bogaadiyeen xafladdii ballaarneed iyo dadaalka ay halkani ku soo gaareen ardayda ka qanjibisay markaska umusalama waxayna kula dardaarmeen sii xoojinta waxbarashada si heerka kale u xaqiijiyaan kuwaas oo ay ka tuqrujayaan gabdho ku dhowaad soddon ah waxaana leenahay gabdhahaas ilaahay ha sugo waxay barteen in ilaahay uu ku xafdiyo gabdhahan waxaan leenahay waxaad barateen awalan ka bilaawa nafsadiina waxaa la maadaama aan noqoteen gabdho daaciyaad ah rasuulka calayhi salaatu wasalaamna uu leeyahay gabadhii haddana akhrinaysa balliquu cannii walow aaya gaarsiiya waxaad hataa ilaahay ha ka dhigay hal aayad maktabka dacwada ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose wuxuu muddooyinkii dambe bilaabay dardargelinta howlaha dacwiga waxaana xafladdan ay imaanaysaa iyada oo lagu wado in dhowaan si toosaha albaabada loogu furo xarun cusub oo macadka khadiija bintu khuweylid ah taasoo ay wax ku baran doonaan ardayda xulka ah ee soo gaara heerarka diraasiga ah ee macadka sida ardaydii ka soo qalinjibisay markaska umusalama iyo haweenka kale ee la midka ah si beri ay u ahaadaan daaciyaad iyaga xambaara mas-uuliyadda faafinta dacwada islaamka ee uu maktabka dacwada u dhisan yahay kaalin muhiim ahna ugu jira mas-uuliyadda mujaahidiinta ka saaran in dadka laga saaro jahliga loona bixiyo jihada nuurka iyo cilmiga mahadsanid abu ayman ugu dambayntii tartan cilmiyeed socday muddo isbuucyo ah ayaa lagu soo gebagabeeyey xarunta machadka qurdubaha degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud canas al ansaari ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi tartankan ayaa si guud waxaa u dhexeeya majmuucaadka laha abubakar sadiiq zayd ibnu thaabit iyo majmuucada ibnu cabaas kuwaas oo dhammaantood qayb ka ah ardayda xulka ay wax ka barata xarunta dhexe ee macadka qurduba ee degmada ceelbuur wareegii ugu horeeyey waxaa tartankan aadka u xiisa badan fooda isku geliyey majmuucooyinka kale ah ibnu cabaas iyo abubakar sadiiq kuwaas oo soo bandhigay aqoon iyo karti aada u dheeraad ah in muddo ah markuu tartanka socday ayay natiijadu soo cadaatay maadaama libintu aanay ka wada quslisiin labada kooxood sidaana waxay guusha ku raacday majmuucada ibnu cabaas
su-aasha afraad ee tartanka waxay ku socotaa majmuucada ibnu cabaas waayahay majmuucada ibnu cabaas dhagaha fura su-aashu waxay idin leedahay عدد أسباب التخفيفات في العبادات عدد أسباب التخفيفات في العبادات بسم الله مقع عباس مجموعة ابن عباس سؤال جوابتي إذا وتضوء السفر المرض الإكراه النسيان الجهل العسر معمول بالبلوى يا النقص
jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah
gabagabada wareegii ugu dambeeyey ayaa waxaa isku soo haray labada majmuuca ee kalaa zayd ibnu thaabit iyo majmuucada ibnu cabaas kadib tartan aada u xoogan iyo loolan dhanka cilmiga oo dhex maray labadaasi majmuuco ayay ku kala adkaan waayeen sidaa darteedna maamulka macadka ayaa go-aamiyey in si siman dhibcaha loogu qeybiyo ibni cabaas tartanka maanta waxay ka keensatay siddeed iyo toban buundo zayd ibni saabitna tartankii maanta waxay ka keensatay siddeed iyo toban buundo sidaas aawadeed waxay ku soo dhammaatay tartankii maanta natiijadiisu bareejo ama barbardhac dadkii soo xaadiray goob bandhig cilmiyeedka uu ka socday waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah waxgaradka degmada iyo waalidiinta iyadoo mid ka mid a noqobada degmada ceelbuur uu kelimad dardaarana goobtaasi ka soo jeediyey waxaan rabnaa inaad dadaashiin ilaahay baa mahaddaas iskale adinkana aad iyo aadaad u dadaasheen degmada ceelbuur aradka haaya dadkii ka saari lahay waa adinka ubaxi adinka marka aad iyo aad u dadaala waa idinkaga mahad celaynaa sida aad u dadaasheen oo macalimiintu wax idiin barto waalidiintu wax idiin bartay ha iska layacina fursad aad iyo aad oo adduunya caakhira aad haysatiin ka faa'iidaysa
ugu dambeyn waxaa kelimad kooban soo jeediyey maamulaha macadka qurduba macalin cabdiraxmaan bile kaasoo ka warbixiyey qaabka uu tartanka u dhacay markii ugu horreeyey musaabaqada waxaa tartamay labada majmuuco oo kale ah majmuucatu ibni cabaas iyo majmuucatu abubakar sidiiq waxaa wareegii koowaad ku soo baxay majmuucatu ibni cabbaas halka ay ku hartay majmuucatu abubakarin sidiiq waxaa la isla aaday wareegii labaad ee tartanka waxaana ku tartamay labada majmuuco oo kale ah majmuucatu zayd ibni haabit iyo majmuucatu abibakrin sidiiq radia allahu tacaala canhu oo hartay wareegii koowaad dagaal adag iyo hardan adag gadaashiis waxaa ku soo baxay wareegii labaad misena ku guulaystay majmuucatu zayd ibni haabit halka ay mar kale hartay majmuucatu abibakrin sidiiq
munaasabadan ka dhacday macadka qurduba ayaa hordhac u ahayd wejigii labaad ee tartanka loogu magacdaray tanqiyatul afkaar oo la filayo inuu dhaco maalmaha nagu soo aadan aad baad u mahadsantahay anas guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu